Nabdoon Cabdulaahi Cali Caraay Waxaad ka warantaa abwaanka ku dhintay magaalada Muqdisho Cabdulle Geedanaar taariikhdiisa iyo dhimashadiisaba bismi illah alxamdulilah binasaan calaa umdin diin wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed waali wasalam horta abwaanku nin wuxuu ahaa jira horta xilligii horo wuxuu horta ku dhashay oo ku barbaaray meel la yidhaahdo guulane ilaa mataqaanaa dhulkaas soona cali guduud dhulkaasuu joogi jiray markuu dhalay ribadiisi nin abwaan abwaan soomaal la yidhaaho waxay markaas xilligaas horo oo kulley mataqaanaa mana oo xilliga uu soo mar marxadou soo maray waxaa u dambeeyey nimankan ayuu hadda ka hor mataqaana haddana ku biiray waa u gabyey riddada waa ka tooba keeyo waa imaaday wuxuu ri waa dulmigan sameeyey ilaahay ayaan u toobad keenay dadkiisuu ka mid ahay shacabkiisuu ka mid ahay hadda haddana meeshi markii la iskaga soo baxay waxuu sameeyey hadda marka hadda aad mataqaana hadda kule ninkaas waa maadaama hadda uu dhintay oo hadda adduunka hadda camalkiisi la laabay waxa hadda uu sameeyo hadda waxaa noogu yaab badnay inuu inta cali jeegte u tegay uu soo ushirbaaya meel la yidhaha tardo uu leeyahay waxaad la mid tahay dee mataqaana afartii khulafa roojeen abubakar iyo cumar iyo cali iyo mataqaana cusmaan ayaad la mid tahay inuu mataqaana shirabo gabaya uu waxaas ku yidhi hadda moog tahay maantay ninka haddaad wax ka doonayso inaad macnaha mabda aad wax uga doonato kale weymayside in mataqaana dadkii ilaa muxsiniinta ha waan wanaagsanay inaad ku sheegto nin qaa'im ho murtada waa aad u farxun yahay marka haddana ninkaas waxaan ka sababaynaa hadda weliba dayacan aan aad uga dareemaynaa ninkaas gowsaa laga qabtaa hadda sida aniga wararka igu soo gaaray dibadna xamala la geeyey waxda wax daryeela amba dadnimaa nimankaas uusa ka helin mana hel lagu barano nimankaas inay hadda dad daryeelaan maba looga baran marka waxaan leenahay dadka macnaha amba ugabyaaya amba ushirbaaya ee mataqaana maalmo walba daba taagan waa unkaas hadda kulley ninkan waqtigiisaa gala laakiin ninka ragga kulley haddii macnaha goga kaama intaan kaaga gooya walaxa layidhaha jira in macnaha la daryeero ninkoo mataqaana waa lala gubahaye waa la yeelaye in la yidhaha haddana saakay waxaa ka taxsiiya waa maqlaysoona mataqaanaa salaad cali jeelle marka insha allahu tacaala waa kulley ninkaasunta xowyaha lama dhigi karo marka marka cabdulla annaga kulley mataqaanaa intaan ka naqan waa intaas